waxaa haatan khadka si toosa ugu jira isagoo ku sugan magaaladan atlanta guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee somali community cumar sheikheey cumar kusoo dhawow wadajir radio
cabdicasiis waa ku salaamay aad iyo aad aa umahadsan tahay waa kusoo dhawaaraadiya wadajir aad iyo aad cumar dabcan xaaladaha haatan jiro kuma cusba dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan na ka community ahaanna xaaladdan waxay maraysaa meel aad u adag marka na ka guddoomiyaha jaaliyadda arrimaha hadda taagan bal maxaad ummadda kala qaybsan kartaa
marka hore waxaan u sheegayaa ummadda degan soomaaliyeed oo maanad joogto in immigrationka oo isbedelay oo donald trump madaxweynaha executive power uu sameeyey oo waxyaalo badan iska bedelay tan ugu horeyso waxa waaye inuu qaxooti guud ahaan inuu diijiyey boqol iyo labaatan maalmood wax allaal wixii qaxootiga soo galayay tan kale in qaxootiga syria ka imaanaya completely taasna permanent uu joojiyey tan tan labaad uu sameeyey waxa waaye in qaxootiga oo soo socdo boqol obama wuxuu fasaxay boqol iyo toban kun dalka na imaadaan isaga hadda wuxuu ka dhigay konton kun konton konton kun taasna lambarka hoose u dhigay wuxuuna xooga saarayaa dadka minority oo christianska ah wadamada muslimka ku nool in lasoo horumariyo tan kale uu sameeyey waxa waaye in todoba wadan iiraan soomaaliya sudan ciraaq syria ay ku jiraan libya yemen in qof kastoo visa haysto ama green car holder ama visa haysto in sagaashan maalmood gudaheeda ayna kusoo geli karin wadankan ama airportka ha joogaano ama diyaarad ha saarnaadaano in wadamadaas uu visaha ka xayiray marka haddii aad green car haysatid oo aad dubay aaday ama travel document ku baxday laakiin originalkaaga uu soomaali yahay khatar waxaa ku jirtaa inaadan soo noqonin taasaa muhiimadda muhiimadda ugu weynaan dadku sheegayo waxa waaye inaysan bixin green car ayna ku bixin tan kale waxay effect siisay wax allaale wixii qaxooti family unification ahaa qofkii qaxootiga ahaa inta yimid oo ama xaaskiisa ka maqnaa ama familkiisa ka maqnaa taasna gadaalay u dhigtay ma imaan karaan ilaa boqol labaatan maalmood ilaa arrintan laga laga laga saxayo waxay kaloo gadaal u dhigay qofkii citizenka ahaa oo rabi inuu keeno haaskiisa ama waalidkiisa ama ilmihiisa oo imaan lahaa wadankan taasna gadaal gadaalay u dhigtay marka arrimahaas oo dhan inay inay ogaadaan waaye ilaa amar dambe soo baxayo marka waxaan rabay intaas inaan aan aan aan u sheego dadka inay ay ay nala soo xiriiraan si aan tafitir u siino hadday og yihiinna qof waalidkooda hadda inuu ku xiran yahay airboortka inay nala soo xiriiraan si aan oo gacan xagga looyar iyo waxaas aan gacan ugu siino maxaa yeelay hadda waxaa la sheegayaa in discretionka la siiyey ofisarada meesha joogo ay wax yaragaan iska samayn karaan ay ku celin karaan ay ku joojin karaan marka intaasaan u sheegi lahaa in arrintan foos xun leh oo fiicneen oo ay nagu soo korodhay oo oo aan oo aan ahayn dhaqanka maraykanka lagu ogaa
waa tahay cumar arrimaha mar haddii ay sidaa tahay aase jaaliyad ahaana jaaliyadda soomaaliyeed maanta mid ahaan ay tahay jaaliyadaha ugu badan ee maraykanka ku nool sidaasna ay ku jirto liiskan toddobada ah dadka waxaan saameyn doontana ay aad u badan yihiin hadday noqon lahaayeen qaxooti hadda soo socda iyo weliba dadka hadda green carka ku jooga ama dadka safarada ku jiro talada aad siiseen iyo weliba howlaha aad u qaban doontaanna aad baad u caddaysay oo ah in adinka aad wax la qaban doontaan marka arrimahaasi wax la qabashada intee in la eg ayay hakin kartaa howlahan hadda socda
wallahi waxa waaye horta meeshan waxaa jira sharci madaxweyneha awooduu leeyahay oo executive power uu sameeyey had new york ja already maxkamaddii ugu horreysay la faalgareeyey way way ku diideen arrintaas marka dacwooyin badan kalena way imaanayaan a c l o ku jiraan kuwa immigrationka u dagaalaa ku jiro waxaas oo dhan information annaga waa haynaa qofkii soomaaliyeed maanta dhibkaas hadda quseeyo inay aniga lasoo xiriiraan directly si aan looyaradaas kula xiro ama ama idinka idinla soo xiriiraan annaga nalasoo nagu soo xirtiin si markaas looyaradaas aan ugu xirno oon arrimahooda khaaska aan uga hadalno arrimaha waxaan gaarsiinay hank johnson waxaan gaarsiinay john lewis senataradu waan gaarsiinay maanta mudaaharaad waxaan ku samayn doonaa aeroboorka laakiin intaasoo dhan micno ma yeelanayso codkaas waa loo baahan yahay arrintan arrin waxa waaye maxkamad marka dambe uu iskugu imaanayno maxkamad lagu xalin doono marka waxaa waxaan u sheegayaa dadka in talaabo kasta raba inay qaadaan intayna qaadin annaga inay noo soo tustaan oo ama hay-adihii ay ay ka dalbadeen aan la hadalno xaaladooda qaas baa loo sheego marka xaaladda intaasay marasaa marka inkastoo hadda oo already la joojiyey oo maxkamadii ugu horeysa aan ku raynay laakiin maxkamadyaal badana imaanayo waxa ugu horeeya aan rabno inaan ka fakino waxa waaye qofkii legalka ahaa qofkii green carka haystay in loo diiday talabaad waxa waaye qofkii citizenkaa xaq wuxuu uleeyahy waalidkiisa ama xaaskiisa inuu keeni karo meel kastaa ka imaado waxyaalahaasoo badan dhan aan dacwooyin badan rabnaa inaan inaan maxkamadaha hordeyno oo oo madaxweynaha aan ugu horeyno marka raggaa jirto ilaa dacweynaa jiraan marka marka dagaalka waa wa wa waa galaynaa waana wadaynaa kolka laga reebo cumarow dadka imaan lahaa waddanka oo ama qaxootiga ama viisa sharciga ku imaan lahaa iyo dadka ku maqan haatan banaanka ee horey u haystay green car marka laga reebo dadka gudaha ku jiro ee green carka ah ama dadka kale ee weliba gudaha ku jiro ee weli haatan maraayaan maaragtay qaxootinimada ay ku joogaan oo aan weli green car gaarin iyo dadka green carka ah ayagana maxaa talo ah oo aada siin lahayd talo waxa waaye inay inay sugaan waaye hadda madaxweynaha wuxuu awood siiyey immigrationki homeland security inay wakti dheer qaataan ay ku dacwoodaan haddii aad adjustment green car samaynaysa ama green car suyeysay ama citizen aad suyeysay inay wakti kasta iska qaataan oo ay dhahaan oo ninkaan waxaan rabnaa inaan hubino inuu qofkan qof dambi gelayna uu yahay qof oo macnaha waktigay rabaan iska qaadan karaan marka awooddan taas awooddan hadda donald trump madaxweyne donald trump taasay keenay in waktigii caadiga ah oo ka dheeraado laakiin marka ugu dambeyso boqol labaatankan beri marki laga baxo markaasaa waxyaalo badan kale soo baxaayo oo sharciga waxa ugu dan leeyahay caddeyntiis aan ogaanayna hadda waa broad waa wax iska general ah weyn oo meeshii ugu xumeed la gaarsiiyey marka waxaan ogaanaynaa marka sharciyada kale homeland security guideline iska badan kale la siin doono waan ogaanaynaa laakiin mar kastaba qof alaalo qofkii sugayo sharci ama process ku jiro mar kastaba annaga hanala soo xiriiro wixii talaa annaga waan siinaynaa one on one diyaaraan unahay inaan arrimihiisa gaarsiino looyalin aan gaarsiino haddii waktiga ka daaho ama dhib kale jiro marka mar kastaba diyaar waxaan unahay inaan tala siino oo aan gacan ka siino waa taa cumar waxaa taabatay in haatan aad ku guda jirtaanba banaanbax aad ka dhigaysaan airbortka hortiisa warkaasina maxaad nooga sheegi kartaa walaahi hadda four o'clock dad badana airportka iskugu imaanayo olajeedadana waxa waaye solidarity iyo support in la siiyo qaxootiga oo iyo immigrantiga oo hadda lagu haysto airportka qaarkooda hadda atlana kow iyo tobana shal lagu hayay kulligood waa lasoo daayay kuwa sharci haystay ahayn green car haystay ma wada qof soomaali inuu ku jirin laakiin sudan iyo iran iyo ciraaqa ku jiraan marka airportkan maanta waxaanu imaanay waa waa waa arrin oo airboorada dhan oo america dhaceyso oo lagu support gareynayo codkeena aan ku muujinayno in arrintan oo madaxweynaha sameeyey arrin xun ay tahay arrin fool xun ay tahay arrin america dhaqankooda aysan ahayn ay tahay ayaan ayaan ayaan support ku siinaynaa in sharciga ultimately uu ka noqdo uu bedelo gunti iyo gunaanada maxaa tahay jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada atlanta iyo inta afka soomaaliga ku hadashee dhegaysan doonta barnaamijkeena gaar ahaan kuwa ay arrimahan khuseeya talada ugu dambeysa aad siin lahayd
wallahi waxaan leeyahay yaan arrintan arrin xun waayo laakiin marka hore waa inaan annaga isku duubnaanaa oo aan ka fogaanaa horta waxyaalaha xunxun oo sumcadeena halaynayo sumcadda soomaaliya wax allaale wixii magaca soomaaliya dhib ku keenaayo inaan ka fogaano waayo waddankan wuxuuna siiyey magangeliyo wuxuuna siiyey nabad wuxuuna siiyey second chance inaan nolosheena ku raacno marka marka ugu horeysana waxaan leeyahay yaan marka hore waa in la fikiraa oo tallaabooyin annaga dhib kale noo keenayaan la qaadin arrintan arrin sharci ku saabsan waaye oo maxkamad laisla aadayo oo sharci sharciga dhowraayo marka w waan arkaynaa meesha ku dambeyn doonto laakiin waxa ugu weyn aan aan soomaalida siinayo waxa waaye in aan isku duubnaano oo aan iska ilaalino waxyaalaha xadjirta jirtaa waxyaalaha xunxunxun oo keenayo waxyaalaha sumcadeena halaynayo waxyaalaha magaca soomaaliya hoos u dhigaayo iyo waddankan sharcigiisiina aan ilaadino arrimahan kalena aan iskugu aan aad iyo aad u mahadsan halkaasi waxa uu ahaa cumar sheekhe guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaaladan atlanta waanu kaaga mahad celinaynaa cumar guud ahaan tafaasiirtaas aad siisay dhammaan jaaliyadaha iyo inta haatan ku dhegaysanaysa intaba
thank you waa mahadsan tahay cabdicaziz thank you halka aad weli warkaas kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan ee magaaladan atlanta iyo hareeraheedana aad si toosa haatan barnaamijkeena aad uga la dhegaysanaysaan sida aad haddaba maqlayseen guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaaladan atlanta cumar shiikhay oo haatan sida uu ku waramayo ay jaaliyaddu ka mid tahay dad badan oo haatan gacan siinaya dadka qaxootiga iyo weliba dadka haatan loo diidayahay inay maraykanka soo galaan isla markaasna sharciyada leh banaanbax ay ku taageerayaan ay haatan ka dhigayaan magaaladan atlanta gaar ahaan aeroboorka magaaladan atlanta maraykanka waxaa haatan stuudiyaha ila fadhiya xuseen xasan oo aad wada taqaanaan suxufi soomaaliyeed ku dhaqan magaaladan atlanta islamarkaasna ah agaasimaha sagaal radio xuseen kusoo dhawo wada jireen waa dhowahay walaal xuseen sida aad maaragtay laga wada dhawaajinayo sharcigan cusub ee soo baxay dadka waxa uu ka keenay kayladhaan aad u ballaaran dhacdadiisana waa la arkaa waa wax la taaban karo marka xuseen arrimaha hadda taagan as emergency maxaad leedahay dadka macnaha maxay u baahan yihiin inay sameeyaan
horta wadamadii waadigii maqlay wadamo badan waa lagu dhawaaqay laakiin si gaara ah dhegaystayaasheena oo u badan dadka soomaalida bal aan ka hadalno soomaalida intii soomaalina dhegaysanayso oo green carka leh ama asylum leh ee waddankan citizenkoodii haysanin waa inay joogaan maraykanka wakhtigan xaadirka inta waxa socdaan yaana baxin haddaad baxaysana horta looyarkaagi la hadal immigrationka ani waxaan ku odhan lahaa ha dhaqaaqina baxin kuwii dibadda jooga hadda oo diyaaradda qaarkood laga aliyay sidii aan maqalay iyaga naftigoodii numberaa jira oo namberadaasi facebooka la gelin doona haddii la yiraahdo ama adiga naftigaagaan kuu dhiibi doonaa webbageka soomaalidana waa la wada gelin doonaa looraraa jira dadkaasi u hadlaya dadka dibad jira oo green card haysta hadda airbortka sidii egypt oo kale iska joogaan kenya oo kale dad badan baa hadda iska fadhiyaan oo diyaaradii ka tagtay dadkaas oo dhan waxaa jira dad u qaabilsan oo la xiriirayaan loero oo noocaasaa jira sidoo kale dad oo hadda dadkoodii imaanayaan airbortka meel ka mida lagu haysto chicago ha noqoto atlanta naftigeed ha noqoto arrimahaas haddaan maqlaan inay naloo soo xiriiraan adiga oo kale kula soo xiriiraan ama aniga ila soo xiriiraan nambaro la wacayaa jirta oo dadka ku cawinaya oo leerada oo arrintan ku shuqule ayaa jira marka waxaa tala iga ah in waktiga socodka la yareeyo xuseen waa fursad aad u fiican in dadka dadkooda haatan banaanka ku jira xaaladoodana ay tahay mid qaxootiya ama green car inay helaan wax uun relief ah oo waxoogaa ayaga xaaladooda wax ka bedelaya sida looyarada oo kale iyo taleefanadooda marka isku xirka arrimahaas ilaa iyo haatan ma jiraan meel dadka dadkaasi ahalka u ah ee ku nool maraykanka ay toos ugala xiriiri karaan waa jiraan waxay la xiriiri karaan sidii a c l u american civil liberty union waa looero oo u hadlaya dadka dhibaataysan oo dhan waa sidaad maqashay waa dadkii hadda donald trump ka reeyeen marka maxkamad geeyeen new yorka oo ka badiyeen dacwadii oo jaajku ogolaaday arrintii in dadkii erborka lagu xirxiraan oo dhan laga sii daayo marka a c l u ayaa ka mid ah qayb ka mid a atlanta jirta sidoo kale care oo hay-ado islaam ah oo muslimka u doodaa jirta oo leero badan leeyihiin kaasna waa la waci kahaa care hataa organizationka yaryar oo local officeka non profitka waa waci karta inkastoo iyagu leero lahayn laakiin waxay garan yihiin meeshii lala lahaa hariiri lahaa ayay garanayaan xuseen hadda dhibaatada taagani waxay ka taagan tahay safarada gudahooda ama aeroboor kale ama aeroboorkan maraykanka inta u dhexaysay ka taagan tahay gudaha dadka maraykanka dalkan ay ku nool yihiin haatan oo ama qaxooti ah xaaladooda sharciyeed amaba visa ah xaaladooda sharciyeed ama green car ayagoo ku sugan ayaguna tale intee in la eg ayaad u haysaa khatarta guud ee jirta
kolley siday u badan tahay ninkan donald trump waxiisi ugu badan waxa weeye alla ii arko inaan shaqaynaya waa waxuu ku qanaacinayaa dadkii doortay oo waxyaalahan oo kale rabaan oo ku qanacanaya waxyaalihii aan aan idiin sheegay markii la ii dooranay waa kan waa sameeya camal waay waxaysi eh, intii ugu badan waxay uu sameeyey wax ilaa afar iyo toban eh, emergency ayuu saxeeyey maxkamadda in laga bedelo sharciga immigrationka n ha- qafki hal iyo laba maaha meel badan buu qas ku haya hataa hay-ado maraykana badan oo wax laga bedelaya sidii hore eh, ku shaqaynayso marka meel kasta qayla ka socota een, sida hadda een, c n n aad ka arkayso oo kale meel badan oo maraykana ayaa banaanbax ka socda atlanta naftigeed hadda waxaa ka jira cawa een, banaanbax weyn oo anigu naftigeyga rabo inaan tago afartii galabnimo hadday tahay haddii la yiraahdo een, aan banaanbaxaasi tegayna een, dad badanna waxaan u sheegaya inay imaan karaan oo train soo qaadanayaan banaanbaxaas ka qayb qaataan oo hadda eh, nus saaca kadib oo banaanbaxaasi ka dhacaya airbortkii atlanta south terminal ayaa banaanbax ka jira xuseen kelimadda ugu dambaysa ee gabagabada ah aad iyo aad Een, mid aan ku dari lahaa tan keli ma aha jiyo airbortka waxyaalo badan baa jira waxaad arki doontaa dad oo ka socda ice inay gurigaaga imaadaan Een, in guriga laga soo gargaraco oo noocyo badan ay ku imaan karaan hebelow xagga ma ku nool yaha adreeska ma ku qoran yaha cabdi xagga ma godan yaha maxamed xagga ma degan yaha ayaa lagugu imaan doonaa gurigaagii markii gurigii lagu soo garaaco u sheeg ilmahaagii in la furin guriga sida caadada u tahay soomaalida badanaada ilmahoodii guriga ku boodaan inay furaan u sheeg training si ilmahaagii yaana furin mar haddaa furto nimanka iska ama askartu soo galaan waxyaalo badan baa ku weydiin karaan adigaa amar siiyey adigaa soo dhaweeyey oo guriga ka furay marka waxaan ku odhan lahaa meel duleela oo lagu talagay ka fiiri yaana furin guriga een waa inay ku tusaan wax sharci ah oo dowlad ka socdaan daaqadda ka fiirisid waa inay wataan waraaqad oo maxkamaddu soo saxeeyday in gurigaagi la tegi karo iyo dembiga adiga lagu helo lagu helay oo lagugu raadinayo waa inay waraaqtaas ku qoran tahay marka sida darteed yaanan la hadlin hadday een, gurigii soo jiraanna een, waxba ha la dagaalamin een, laakiin aan la hadlin waxaad tiraahdaa lawyerkayg la-aan ma la idinla hadli karo waa inay dhahaan waay lawyer la-aan marba qofka doontid booliska ha noqoto f b i ha noqoto c i ha noqoto nooc kasta ha ahaataba adiga lawyerkaaga kula joogin yaana lagu waraysanin xuseen dadka badan ee soomaaliyeed waxaa macquul ah in ayan loo yaro lahayn Een, in lala hadlo hay-adahaasi dawliga ahna een, looyar la-aan ma wanaagsana sidaa tilmaantay marka ayaga siday u maaraynayaan dadka arrimahaas
Een, waddanka maraykanka een, lawyerka waxaa ku siinaya een, dowladda naftigeeda lawyer ku siinaysa doloorada aan kuu sheegay oo non profitka sidii a c l o oo kale care oo kale waa inay lawyeradaasi wacdo haddaadan garanayn meesha laga wacana nala soo xiriir annaga aad iyo aad iyo aad iyo aad u mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa xuseen xasan oo ah agaasimaha sagaal radio ee magaaladan atlanta xuseen aad baan kuu soo dhaweyneynaa
thank you